أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo askar ka tirsan kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgal qarax ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellada hoose shil diyaaradeed oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay dalka kenya murtad gurguurtee ayaa fariin goodis ah u diray siyaasiyiinta mucaaradka xilli uu kasii darayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta kooxaha hubaysan ee afduubta maraakiibta ayaa ka hadlay duqeyn ka dhacday xeebaha gobolka dhugaal ee waqooyiga dalka soomaaliya munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan dowladda xabashida itoobiya ayaa ku dhawaaqday in ay iyadu gacanta ku hayso maamulka biyaha webiga niil dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran askar ka tirsan kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgal qarax ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose qarax ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada jannaale ayaana la eegtay ciidamada kufaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa yuganda iyo maleeshiyaadka riddada oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay afar askari oo laba ka mid ah ay yihiin afrikaan halka labada kalena ay yihiin murtadiin sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee isla degmada jannaale shil diyaaradeed oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay dalka kenya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen nuur cali warsame abusheyba inta la xaqiijiyey toddoba qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gobolka samburu ee dhaca waqooyiga dalka kenya xilli ay ku jireen safar dalxiis ah dadka dhintay waxaa ka mid ahaa madaxa sirdoonka ekwador michel sensi kontaki xaaskiisa iyo shan muwaadin oo maraykan ah duuliyihii helikobterkana waxa uu ka mid ahaa dadka ku dhintay shilkaasi shilka ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu ka dhacay meel u dhow buurta ololokwe kadib markii helikobter ka duushay deegaanka loosiba oo u socotay dhulka ewazo neyra dhammaan dadkii saarnaa diyaaraddaasi ayaa geeriyooday michel sensi kontaki wuxuu ahaa mas-uul si dhow ula shaqaynayay madaxweynaha ekwador daniel noboba waxaana loo magacaabay madaxa xarunta sirdoonka dalkaasi sannadkii geridiisa ayaa dowladda ekwador ku noqotay khasaa'ir weyn hay-adaha gurmadka dalka kenya ayaa sheegay in howlaha samatbixinta ay adkeeyeen dhulka buuraha ah iyo dab ka kacay goobta shilka hay-adda duulista rayidka kenya ayaa bilowday baaritaan lagu ogaanayo sababta keentay shilka iyadoo ilaahay hadda aan la xaqiijin waxa sababay safaaradda maraykanka ee kenya ayaa sheegtay inay la xiriirayso mas-uuliyiinta kenya islamarkaana ay taageero qunsuliyeed siinayso qoysaska dhibanayaasha mahadsanid abusheyba murtad gurguurtee ayaa fariin goodis ah u diray siyaasiyiinta mucaaradka xilli uu kasii darayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo sii aanbaqaadaya isagoo goob fagaaraha kula hadlayay taageerayaashiisa ayuu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya fariimo goodisa u diray siyaasiyiinta sida aadka u mucaaradsan nidaamkiisa wuxuu sheegay in marnaba aysan magaalada muqdisho isugula sugnaan karin siyaasiyiin hubaysan iyo madaxda kooxdiisa sidaas daraaddeed ay diyaarin doonaan howlgal hubka dhigis ah wuxuu ku eedeeyey mucaaradka inay hub culus suuqyada ka iibsadeen islamarkaana ay doonayaan geysashada falal amni darro sida uu hadalka u dhigay qoray iyo xabad dowladda basaa wada karto qof kaloo wada kara ma laha qof kastoo kaloo wata waa khayru sharci maalintay dowladda fursad u heshana waa laga soo qaadaa lama laga yeelaayo ninkii qoray soo qaatoo dadka inuu dilo rabane waa lala diriraa isigana ninkii ra'yi jidka la taagan ra'yigiisa xor dadka sidaan isi ka badan intuu usoo kulansado ra'yigiisa ha u sheego laakiin qoryadaba minshaara ayuu soo qaadan qoray iyo xabad dowladda basaa wada karto qof kaloo wada kara ma laha qof kastoo kaloo wata waa khayru sharci maalintay dowladdu fursad u heshana waa laga soo qaadaa lama laga yeelaayo qofku fikirkiisu xor u yahay dadku inay isu tagaan oo ay meel tagaanay urur samaystaan oo xisbi samaystaan oo ay wax samaystaan xoray u yihiin boqolkiiba boqol inta hadda qoryahaasi sidato ama meelaha u yaallaan waa uun intay dowladda ka soo gaarayso waay maalinaa imaanayso dowladda ay soo gaari doonto bishii juun ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii ay iska hor imaadyo culus ka dhaceen xaafado ka tirsan magaalada muqdisho kuwaasoo sababay dhimasho dhaawac iyo barakac tobanaan qoys mahadsanid marwan kooxaha hubaysan ee afduubtaa maraakiibta ayaa ka hadlay duqeyn ka dhacday xeebaha gobolka nugaal ee waqooyiga dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu inoogu eegayo walaalkeen cabdulqani moxamed mid ka mid ah xogaga hubaysan ee gacanta ku haya maraakiibta ku sugan biyaha soomaaliya ayaa waraysi uu bixiye kaga hadlay duqeyn lagu dilay afar qofood oo ka dhacday xeebaha gobolka nugaal ee waqooyiga soomaaliya ninkan oo lagu magacaabo faarax geedi cismaan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in duqeyntu ay ahayd mid beegsatay xogaga hubaysan balse dadka lagu dilay ay ahaayeen kalluumaysato ka howlgala xeebaha garmaal ee degmada dangoryo ee gobolka nugaal wuxuu sheegay in doonida la beegsaday ay ka timid dhanka markabka lagu haysto biyaha gobolkaasi uuna saarnaa hal qof xaalado ku yimid doonida ayuu sheegay inay kusoo baxeen dad kale oo kalluumaysato ah oo gurmad ahaan uga yimid duqeyntuna ay dadkaasi beegsatay seemadani waa hal shaqs nin keliyaa watay meeshaan la gelayaa agarmaala waa deegaan dad ku nool yahay oo laga kalluumaysto oo aan dhibi ku jirin markabkaas maraakiib dagaal baa daba socotay markabka haddii saxiimadii ka laabatayna xeebtii ka caarid haddii markabkii saxiimadii ka caariday xeebtiina ninka keliya haday saxiimadu banaanka u baxdo qofka kaliya shaksiga haddaan dad la qaban jiri karo oo waabo ninkii waa qayriyey niman libaaxaysata ah oo dadka kalluunka tirayso oo bulshada rayidka ka mid a maraakiib iyo hawsheeda ku jirin ee gebiyada fadhiyay ee shabaaga kabanayay yaas uu ninkii u qayriyey oo waa loo yimi haddii loo yimina ximadii waa lala qabtay in biyaha lagala reeba waa la dabcay ninkii keliya nimankii markabkii turkiga meesha tagnaa gantaal buu ku dhuftay ninkii ximadda watay iyo saddex nin oo kale oo dadka shacabka oo kalluumaysa oo shabaaga kabanayay oo meesha joogay baa midaa lagu laayay waxa weeye laakiin cabsidu waxay ka jirtaa dadka rayidka ah oo la laayay ee dowladda soomaaliya ee usoo amartay dad rayid ah in la laayo iyo turkigu dadka dhulkiisa uu imaanayo oo uu xabadda la dhacayo maraakiibta hadday ku furan karaan ilxoog markabkoodii meeshuu taagan yahay hadday furan lahaayeen laakiin waxaan u aragnaa inay kibir iyo xaqdarro iyo dulmi inay tahay dad beriga jooga oo masaakiina oo aan la laayo oo wax la sidarra ah aad baan ugu cambaaraynaynaa cid kasta oo ay hawshaas lug ku leh oo turkigu kow ka yahay labada dowladda soomaaliya ka mid tahay mar la weydiiyey waxaa ku dheliyey weerarada ay ku beegsanayaan maraakiibta ayuu sheegay in maraakiibtaasi dhibaato dhaqaale ay horseedeen dadka soomaaliyeed sababteedana ay leeyihiin maamulada ridada ee ay saliibiyiintu ka dhisteen dalkeenna wuxuu soo hadal qaaday maraakiib ay gacanta ku dhigaan kooxaha lagu sheego burcadbadeeda oo u diiwaangashan maamulka ashhadalla dirirka ee puntland iyo madaxa kooxda ridada xasan sheekh iyo taliyihiisa sirdoonka ridada ah ee nisah mahad salaad
xaalaf lagu hayaana waxaa xaalaf wadanka u haya madaxda soomaaliya iyagaa keenaya maraakiibta jiiflayaasha oo hubaynaya sanadkii hadda laba kun iyo shanaadka aakhirkeedii laba kun iyo afarka bishii sanadkii bishii janaary kowdeedii mid baa la qabsaday wuxuu u diiwaangashanaa dowladda puntland kuwo kalea ku jira oo u diiwaangashay ninka la yidhahdo mahad salaad iyo xasan sheekh maxamuud baa ku jira badda jiriifaya marka shisheeya nooma yimaadeen annagaa isu keenay shisheeyaha kii inaga taban haynoo markab reero xoogaa lacagka kale ka qaadana waa cambaaraysay waa tugooba barxadmadeen kuwa jiriflayaasha oo hubaynayana innagaa soo gelinayna madaxda soomaaliyana waxay soo guraysaa kuwii badda jirifaya dhamaynayay hadalka ninkan oo ka mid ah xogaga gacanta ku haya maraakiibta lagu haysto xeebaha garmaal ee gobolka nugaal ayaa kusoo beegmaya xilli gelinkii dambe ee shalay deegaankaasi lagu aasay afar qofood oo ku dhintay duqeynta turkidu ay la beegsadeen doonidaasi mahadsanid cabdulqani munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan walaalkeena saadiq muumin ayaa warbixinta warkan inoo haya munaasabad ballaaran oo lagu sagootinayay konton iyo sagaal arday oo ka qalin jabisay rawdada laabraar ee hoostagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa ka dhacday degmada boqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan oo loo qabtay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska shahaadooyinna lagu guddoonsiinayay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimada nuqubada iyo waalidiinta ardayda waxaana ugu horreyn ardaydu ay soo bandhigeen aqoontooda iyo cilmigii ay ka faa'iideen rawdada alabraar
طالب من طلاب روضة الأبرار لتعليم الصغار عن القراءة والكتابة أرحبكم بأيد مفتوحة وقلوب منشرحة وصدور صافية وأنا أريد أن ألقى كلمة موجزة يتعلق عن فضل القرآن الكريم ما دينك ديني الإسلام من نبيك نبيي محمد صلى الله عليه وسلم بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته وبعدك أحسن الأخلاق يقف أصعيب المراقي فأول الضعيف مع الله الأدب بترك الاسم وبالفعل وجب وحسن ظن وتوكل الرجاء عبد وتوعيد ومن خاف نجا وقم نبيه وعلم سنته قدم على كل ومعبة وبر والديك وانتظر ما تفوز وصلها يا بري الرحمة سجل السماوات والجوارح أعب كل مسلم نصيحة أترككم من منبري روضة الأبرار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متى تقول بسم الله عند الأكل وشرب عند دخول قلاة عند دخول المسجد عند الخروج من المسجد عند قلع ملابس عند الوضوء عند دخول البيت ويتعلم الأطفال حسن قراءة وكتابة تمضي إلى الإعمال هذه روضة الأبرار فقر ديارنا تبني الجيال بعزة ووقار نسأل الإله لها دوام رفعة وبركة تجري مدى الأعصار وقبل صاحت بالأنوار روضتنا روضة الأبرار dhanka kale mudiirka rawdada al abraar ayaa ka warbixiyey taariikhda iyo marxaladihii ay soo martay rawdada isagoona u mahadceliyey waalidiinta ardayda sida wanaagsan ay uga qayb qaateen dadweynaha ka soo qayb gala xafladan aadka u qiimaha badan oo aan ku sugaysanayno dufcadii afraad iyo shanaad oo ka mid ah rawdatul abraar marka alxamdulilah ilaahay aan ku mahadinaynaa haddana ardayda hadda oo dufcada afraad iyo shanaad waxa waaye konton iyo sagaal arday waay marka alxamdulilah ilaahay aan ku mahadinaynaa ardaydaas oo barteen alqira'a walkitaaba iyo adkaar iyo tawxiid iyo maxaa lahay siiro iyo akhlaaq wax walba ay dhigisay allah ayaan ugu mahadinaynaa bacda alxamdulilahi waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan waalidiinta ardaydooda iyagoo aad u yaryar juhdi badan kusoo bixiyeen maxaa yeelay ardayga oo shan sano jir eh, shan sano jir eh, markii wax la baraayo wuxuu u baahan yahay waalidka inuu soo diro oo waqtigii loo soo ilaaliyo oo mas'uuligiisa oo lasoo qoraaco ayuu u baahan yahay intaas markii waalidkii qayb ka qaatay iyagana waan u mahadcelinaynaa Eh, waxaa kaloo mahadcelinaynaa macallimiintii iyo maclimaadkii usoo sabray oo soo dul qaatay oo ardayda intaa la eg oo yiririiska soo baray alqira'a walkitaaba adkaarta aad akhris- aad arkaysaan akhrinaayay iyo maxaa lahayay waxaad dareemaysaan marka alxamdulilah ilaahay aa ku mahadsan Eh, macallimiinta waxaan leenahay jazaakum allahu khayra ilaahay awaalkiina ha gudo oo miisaankiina xasanaadkana allah idiin saaro gabagabada munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay naqiib macalin yuusuf gudoomiyaha golaha nuqubada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo naqiib quuri iyagoona soo dhoweeyey waxqabadka iyo dadaalka waxbarasho ee rawdada al abraar الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أولا وحن أمهد علينا الله سبحانه وتعالى وحن أمهد علينا مكتب التربية والتعليم وحلو إن قبوا سدى أيا هلكن كمغضي فجزاكم الله خيرا والدين تي دلي ين محوها كقيب قاتي أسول بسي يو عرور أسود دري مرهودي إن شاء الله تعالى هلكن أيي هايستان العلم في صغري كالنقش في الحجر ilmaha yaraanta oo wax lagu baro waxaa lagu miisaaliyey dhagax la qoray oo magac lagu qoray ama shay lagu qoray dhagaxaasi ma baariyoobayo waxay wax lagu qoro aslaba ma baaba'aan waxaan ku soo khatimayaa hal beyt laysa alyatiimu man maata waaliduhu walaakina alyatiima yatiimu alcilmi waaladabi ilmo fara badan oo aabbahood uu nool yahay oo maanta aanan wax baranaynin ayaa lagu magacaabi karaa inay yatiim yihiin xafladan oo kale qof kasta oo damiir diineed ku jiro ee dareen bay ku yeelanaysaa ee waana dadka la keenay meesha da'dooda iyo sida ay tarbiyadooda yihiin iyo qaraa'adooda sida naloo sheegay haddana ka muuqanaysa haddana sida tarbiyadu uga muuqanayso adabiyaadkooda ee qofka dareen leh ee xaafadihii iyo dadkii ilmaha jooga ka warqaba kuwaana arkaa barbardhig iyo miisaan ku sameeya wuxuu dareemayaa dad aada lagu dadaalay inay yihiin maktab tarbiya wa tacliim walaayo cid kasta oo qayb ka qaadatay waa mahadsan yihiin jasaakum allah khayr wa khayr aljaza ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka u saaro al abraar waxa ay ka mid tahay goobaha waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxayna xarumo ku leedahay degmooyinka iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxayna ka qayb qaadataa soo saaridda iyo waxbarashada jiilka soo koraya mahadsanid saadaq dowladda xabashida itoobiya ayaa ku dhawaaqday in iyadu ay gacanta ku hayso maamulka biyaha webiga niil waa kan walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman mar kale dowladda xabashida itoobiya ayaa bilowday inay ballaariso gacankuhaynta halka uu ka soo burqado webiga niil oo ah midka ugu weyn caalamka uguna biyaha badan itoobiya oo hore u soo gebagabaysay dhismaha biyoxireenka weyn ee alnahda ayaa hadda bilowday inay la wareegto maamulka biyaha iyadoo dhistay biyo xireenno kale oo halis gelinaya biyaha u gudba dhanka masar iyo suudaan mas-uul sare oo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa ku faanay in dowladdiisa ay xaqiijisay riyo soo jirtay boqolaal sano taasi oo ahayd in biyo xireen ay ka dul dhisto webiga niil ayna soo saarto koronto sannad walba laga soo saarayo lacago boqolaal bilyan oo dollar wasiirka biyaha iyo korontada dowladda xabashida itoobiya ayaa caddeemo uu bixiye ku sheegay in dowladdiisu ay si buuxda ula wareegtay maamulidda biyaha webiga niil isagoo ku faanay in masar iyo suudaan ay noqdeen kuwa gacan horsanaya itoobiya islamarkaana loo maamulayo biyaha ay u isticmaalaan waraabka iyo cabidda habtaamo etifiya oo waraysi siinayay warbaahinta afka dowladda ku hadasha ayaa ku goodiyey in xabashidu ay u jihaysan doonto dhanka badacas mar haddii ay si buuxda ula soo wareegtay maamulka biyaha webiga niil wuxuu shacabka itoobiyaanka ugu baaqay inay la yimaadaan midnimo buuxda isagoo walaac ka muujinayay dagaalada hanaanka qowmiyadeed ku dhisan ee itoobiyaanka ka dhex qarxay wuxuu carabaabay in wakhti aan fogeen ay marinbiyood ku yeelan doonaan baddacas
عندما كان الإثيوبيون يفكرون في التنمية أو الزراعة أو توليد الكهرباء عبر النيل أصبحت المياه تتدفق تجاه دول المصب بإرادة إثيوبيا نتجه حاليا بأنظارنا نحو البحر الأحمر هذا الملف لم يعد محظورا كما في السابق markii itoobiyaanku ka fikirayeen horumarinta beeraha ama soo saarista korontada iyagoo ka faa'iidaysanaya webiga niil waxaa jiray iskudayo lagu carqaladaynayey dadaalkooda laguna marin habaabinayay bulshada caalamka si etoobiya looga hor istaago inay ka faa'iidaysato webigaas iyadoo loo marayo shirqoollo naga dhan ah waxaan odhan karaa etoobiya waxay xaqiijisay riyo ay lahayd taasoo ahayd dhismaha biyoxireenka nahda hadda biyuhu waxay u qulqulayaan dalal webiga uu ku dhammaado iyadoo taasi ku xidhan rabitaanka etoobiya wakhtigan xaadirka ah indhahayga waxaan u jeedinayaa dhinaca badcas arrintani mar dambe ma aha mowduuc mamnuuc ah sidii ay horay u ahaan jirtay waxaan ugu baaqayaa etoobiyaanka inay muujiyaan mowqif midaysan oo ku saabsan arrinta si la mid ah mowqifkii midaysnaa ee ay ka qaateen biyoxireenka nahda
dowladda masar oo durbadiiba bayaan carale ka soo saartay warka ka soo baxay itoobiya ayaa sheegtay in marnaba aan la aqbali karin in halis la geliyo ammaankeeda qaranka oo ku xidhan bay tiri biyaha webiga niil wasaaradda arrimaha dibadda masar waxay soo jeedisay in etoobiya ay dib ugu soo laabato heshiis ay saxiixeen dalalka saddexda ah sannadii labada kun shan iyo tobankii kaasoo dhigayay in galka biyo xiraanka webiga niil loo maamulo qaab wadar ogol oo heshiis lagu yahay mas-uul hore uga tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda alkaahira ayaa mowqifka cusub ee etoobiya ku sifeeyey mid daandaansi ah oo aan marnaba la aqbali karin isagoo soo hadal qaaday in warka ka soo baxay wasiirka biyaha iyo korontada adis ababa uu yahay go'aan dowladeed الحقيقة التصريحات اللي أطلقها وزير المياه الإثيوبي أمس كانت تصريحات استفزازية آه، تصعيد للموقف غير مبرر إذا هي بتحاول إنها تتوه الأمور run ahaantii hadaladii uu shalay jeediyey wasiirka biyaha etoobiya waxay ahaayeen hadallo daandaansi ah iyo xaalad sii kicin aan sabab loo hayn haddaba etoobiya waxay isku dayeysaa inay arrimaha marin habaabiso laakiin masar si fiican ayay ula socotaa xeeladaha etoobiya muddo labaiyo toban sano ah oo wadahadallo socdeen wax heshiis ah lagama gaarin xitaa buuxinta iyo howlgelinta biyo xiranka ma jiraan wadahadallo caalamka ka dhacay oo labaiyo toban sano qaatay lagagana hadlay dhismaha iyo biyoxireen ama saamiga biyaha iyadoo aan wax heshiis ah la gaarin tani waxay caddaynaysaa sida etoobiya ay wakhtiyada u luminayso oo ay arrimaha u jiidaysay mar kasta oo qodob lagu heshiiyo kulanka xiga way ka noqdaan iyagoo leh maya waxaan rabnaa inaan arrintan mar kale dib u eegno sidaas daraaddeed waxaa halkan si cad uga muuqata in etoobiya ay doonayso inay si buuxda gacanta ugu dhigto saddexda webi إنما مصر منتبهة للألاعيب الإثيوبية اللي على مدار 12 سنة مباحثات فإذا هنا واضح إن إثيوبيا تهدف إلى السيطرة على على ال- الأنهار الثلاثة markii uu si aadaha warbaahinta ugu faafay caddeemaha wasiirka xabashiga ah ayay xukuumadda adis ababa bilowday inay iska difaacdo eedeymaha loo jeediyey maxamed al caruus oo ah xildhibaan iyo la taliyo ka tirsan xafiiska abiy axmed ayaa sheegay inaysan etoobiya marnaba diidin wadahadal balse ay masar iyo suudaan ka doonayso inay ixtiraamaan rabitaanka dowladdiisa ee ah in biyoxiraanka alnahda u adeegsato hanaan ku saabsan koobca dhaqaale iyo arrimo kale
وما تقوم به يا أستاذة فضيلة إثيوبيا إنما هي للتنمية وأي اتفاق هذا الذي ينبغي أن نبرمه مع إخواننا في دول الجوار waxa ay etoobiya samaynayso waa horumar ay horay u qaaday haddaba heshiis noocee ah ayaa nalaga doonayaa inaan la galno walaalaheenna dalalka deriska ah iyadoo laga hadlayo mashaariic madax bannaani qaran leh oo ay dowladda etoobiya fulinayso heshiisku wuxuu muhiim u yahay in dhinaca etoobiya uu ixtiraamo aragtida masar iyo welwelka dhabta ah ee ka jira waxaana u qaadanaynaa inay jiraan walaacyo dhab ah oo la xiriira khataro gaar ah oo ka dhalan kara biyoxireenka nahda laakiin haddii aan aragno in biyoxireenka nahda laftiisa uu faa'iido u leeyahay dhammaan dhinacyada oo ay ku jirto etoobiya suudaan iyo sidoo kale masar sidee bay markaa noogu habboonaan kartaa inaan oggolaansho ka dalbano masar ama dal kale حول مشاريع سيادية تقوم بها الدولة الإثيوبية إنما الاتفاق لأن هناك احتراما من الجانب الإثيوبي للرؤية المصرية أو المخاوف الحقيقية falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in etoobiya ay hadda dhex taagan tahay dabgubanaya oo dhan walba uga hareeraysan waxa keliya ee xalkay u aragtana uu yahay in dalalka deriskeeda ah ay la gubtaan si ay u hesho farigelin reer galbeed ah oo mixnadda ka saara dowladda siliibiyad ah ee maraykanka ayaa durbadiiba sheegtay inay isku dayeyso qabashada wadahadallo lagu qaboojinayo xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhalatay dhismaha biyoxiraanka alnahda أظن أن هذه التصريحات تؤكد النوايا الحقيقية للجانب الأثيوبي وبأن الهدف من وراء ما أقدمت عليه أثيوبيا ببناء سد النهضة ما هو إلا العمل على تكريس لواقع جديد وبأنها تظهر النوايا الحقيقية من أنها تريد السيطرة الفعلية على مياه النيل waxaan u malaynayaa in hadalladan ay si cad u xaqiijinayaan ujeeddooyinka dhabta ah ee dhinaca etoobiya waxaa kale oo ay muujinayaan in ujeeddada ka dambaysa tallaabada ay etoobiya qaaday ee dhismaha biyoxiraanka nahda aysan ahayn wax kale balse ay tahay in la abuuro xaalad cusub oo dhab ah islamarkaana ay etoobiya doonayso inay si toos ah oo buuxda gacanta ugu dhigto biyaha webiga niil waxaan sidoo kale aaminsanahay in qaahira tan iyo markii la saxiixay heshiiskii is-afgaradka wadajirka ahaa ee u dhexeeyey masar iyo etoobiya sanadkii labada kun shan iyo toban aysan asal ahaan wax diidmaah ka qabin dhismaha biyo-xireenka nahda taa beddelkeeda qaahira waxay si cad gacanta ugu fidinaysay etoobiya iyadoo ku dadaalaysay in la gaaro heshiis sharci ahaan waajib ah oo u dhexeeya saddexda dal kaasoo xaqiijiya danaha wadajirka ah taageera horumarka etoobiya islamarkaana aan waxyeelo u geysan labada dal ee biyuhu ku dhammaadaan kuwaasoo ah masar iyo suudaan hase yeeshee marka xaqiiqda dhulka taallaa la eego waxa aan hadda arkayno waa isku dayo xooggan oo ay etoobiya ku doonayso xasiloonida gobolka geeska afrika islamarkaana ay ku soo rogto awood iyo maamul aan xad lahayn oo ay ku yeelato biyaha webiga niil ما نشاهده الآن هو محاولات أثيوبية حسيسة للعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والعمل على فرض السيطرة المطلقة على مياه النيل itoobiya hadda waxay dagaalo ahliya uga jirtaa ismaamulada tigreega iyo amxara sidoo kale waxay colaad kala dhexaysaa dalka eritereya waxaa kale oo aan wanaagsanayn xidhiirka kala dhexeeya masar iyo suudaan mahadsanid abu ayman guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu